bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid waxaa ku dhintay wiil la yidhaahdo ciise dheere oo haysan jiray jamhadda ka howlgasha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyahoodii maxkamadda ama waxay u yaqaaneen ayagu waadiga iyo waxaa ku dhintay kii asaguna qaabilsanaayay toortoorow maxkamaddeeda waa guddoomiye ku-xigeenka deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose oo faahfaahinaya duqeymo iyo weeraro ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka sameeyeen duleedka deegaankaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliyana waxa ay soo saartay amaro la xiriira in ganacsatada soomaaliyeed ee faa'iidada ka raadinaya agabyada muhiimka oo cudurka koronafirus ay qiimo dhimis ku sameeyaan barnaamijka waxaynu idahaynaa waraysi arrimahaasi la xidhiidha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee qaybta koob iyo labaatanaadna waxay howlgallo kahowlgallo lagu bacsanayo nabadiidka ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waraysi ku saabsan arrimahaasi iyo halka ay marayaan howlgalladaasi ayaynu idiin haynaa sidoo kaleeto barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug oo diyaarisay howlwadeenno caafimaad kuwaas oo la geynayo xaduudda itoobiya ay la wadaagto soomaaliya ee dhacaa waqooyiga deegaanada galmudug qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan intii uu socdo barnaamijka bandhigga waraysyada mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan in ka badan siddeed iyo toban horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu dilay duuqeymo ka dhacay duleedka deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kaleeto howlgallo ciidamadu ay ka sameeyeen duleedka deegaankaasi waxa ay ku dileen horjoogayaal kale iyagoona kuwo kalena gacanta kusoo qabtay xasan maxamed aadan diiwaan guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee deegaanka jannaale ayaa goordhoweeto khadka telefoonka iigu warramay
markaan kaaga warbixiyo asmaanow deegaanka jannaale waa nabad cadowgii argagixisada oo ummadda soomaaliyeed had iyo jeer baa dhibaatada u geysan jiray ilaahay subxaana watacaala waa uu ka dulqaaday bisababina waxay ku noqotay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan qeybtooda lugta taliyaha ciidanka lugta taliya cabdihamiid markaan sidoo kale faahfaahinna kaasii siiyo howlgallo howlgallada dhulka waxaa dhinac socda howlgallo iyaguna cirka ah oo laga caawinayo ciidanka lugta maantadan deegaanka jannaale tuulooyin hoos yimaada oo ay ka mid tahay malable iyo ugurji waxaa ka dhacay weeraro qorshaysan oo diyaarado ay ku rusheeyeen argagixisada waxaa ku dhintay inta lasoo xaqiijiyey ilaa shan iyo labaatan iskugu jirtay kuwoodii waaweynaay iyo kuwii ay ummadda ku dhigi jireen oo askarta u ahay ayaga
waa tahay marka ilaa iyo hadda xogaha la helayo ee ku saabsan duqeymahaasi maxaa ka mid a
waxaa ka mid ah in maanta sidaan horeba kuugu sheegay ay ka dhacday malable duule la yidhaahdo iyo ugunji oo khasaaro ba-an loogu geystay argagixisada ugus
horjoogyaal sarsare ayaana soo gaaraya in lagu dilay duqeymahaasi haddii aad wax nooga sheegtaan horjoogayaashaasi maadaama ay ku sugan tihiin jiidda hore ee dagaalka
weli horta duqeymaha maanta dhacay lama soo sheegin xogtaasi waa inaga maqan tahay laakiin kuwii daraad dhacay waxaa ku dhintay nin la yidhaahdo ciise dheere oo haysan jiray jamhadda ka howlgasha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyahoodii maxkamadda ama waxay u yaqaaneen ayagu waadiga iyo waxaa ku dhintay kii asaguna qaabilsanaayey toortoorow maxkamadeeda waxaa jira warar is soo taraya oo sheegaya in horjoogihii baadda u qaadi jiray kooxda nabaddiidka ee al-shabaab ama waxa u yaqaanaan sakawaadka lagu soo qabtay howlgalka jannaale maxaa ka jira arrintaas ninkaa gacantaa lagu hayaa waxauna ka soo muuqan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo maxkamadda ciidamada qaranka insha allahu tacaala maadaama in muddo al-shabaab gacanta ku hayeen deegaankan maxaa idinkaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan horta howlgalka ciidamadu ay qaadeen maamulkuna waa uu la socday hadduu heer gool yahay iyo hadduu heer degmo yahay iyo hadduu heer deegaan yahay intaba
waa tahay
sidaa sidaa darteed waxaan noo qorshaysan inaan ummadda aan la gaarno gurmad deg dega hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabnaa inaan furno goobihii waxbarashada waxaan rabnaa inaan soo celinno nidaamkii lagu yaqiinay dowladnimada iyo kala dambaynta bulshadii way soo noqotay inteeda badan goobihii ganacsiga way furan yihiin way shaqaynayaan biidnillaahi waxaan rajaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo deegaanka jannaale in lagu soo celiyo bulshadii kuwii kuwii hadda dagaalada uga qaxay iyo kuwii horeyba ay uga musaafiriyeen oo beerahooda ka fala waayey oo ganacsigooda ku ganacsan waayey si xora waxaan rajaynaynaa inaan soo celinno oo dib ay ugu soo laabtaan si xorana ay insha allahu tacaalaa ay ugu ganacsadaan uguna shaqaystaan waddankooda deegaanka jannaale waxay caan ku tahay beera falasho oo dadka inta badan waxa ay ku tiirsiyiin beeraha maxaa ka leedahay dadka in beerahooda ay dib ugu laabtaan oo dib ay u fashaan beerahooda
dhinacaas waxaan kaa leeyahay beeruhu horto cusmaanow waa midda guud ahaan gobolka shabeellada hoose uu ku tiirsan yahay khaasatan deegaanka jannaale waa deegaan caan ku ah beeraha markii ganacsiga magaalada laga reebo waa waxaa dadku ay ku shaqo tagaan magaalada degan iyo kuwa tuulooyinka jannaale ka baxsanba waa meelaha ay u shaqo tagaan beeruhu oo ay ka xoogsadaan oy biilkooda iyo ka soo hoystaan tuldaroorigooda waxaanan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay ka shaqaystaan beerahooda kii beerta iska lahayna inuu beertiisa si xora ku fasho kii shaqaale ka ahay oo kutilduruurigiisa iyo noloshiisa maalmeed yacni kasoo xoogsan jirana inuu si amni iyo sharaf ah oo insha allahu tacaalaa uga shaqaysto deegaankiisa bulshada magaalada jannaale oo ciidamadu gaareen waxay muujinayaan cabsi ah in dib looga laaban doono maamulkiinu ma kusii shaqay doonaa magaalada jannaale ciidamaduse fariisima ma ka samaysan doonaan
cismaanow kaas waa laiskala tegey markii aan kuu xaqiijiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed awel horena way shaqay jireen had deerna shaqadoodu way laba jibaaran tahay hadday awel inta meel tagaan kasoo laaba jireen ma dhacayso inay dib uga soo laabtaan way ku sugnaa doonaan maamulkuna waa uu ka barbar shaqay doonaa insha allahu waxaan shacabka soomaaliyeed khaasatan kuwooda degmada marko iyo deegaanada hoos yimaado janaale uu ka mid yahay shacabka ku nool waxaan rajaynaa insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo inaysan wax cabsiya ka qabi doonin in dib uu ugu soo laabto shabaab oo mar dambe ay shabaab iyo shacabku isku meel ay wada joogaan insha allah waa tahay fariintaada ugu dambaysa ee bulshada u diraysaa maxay taha
bulshada waxaan leeyahay dawladdu waa dawladdiinii ciidamadu waa ciid waa ciid waa ciidamadiinii maamulkuna waa maamulkiinii la shaqeeya asagaydan ayagaydan idinkugu jirtaa inaad garab istaagtaan waxaa idiin baaqanayaa baaddii laydinka qaadi jiray waxaa idiin baaqanaya wiilashiinii xoog argagixisada looga dhigi jiray oo inta laydinku soo qoro la dhihi jiray reer hebel intaasoo wiilaa laga rabaa waxaa idiin baaqanaya idin baalkii waxaa laydinka dul qaadayaa dumaadkii iyo hujuumkii ay idinku haayeen cadowga ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay udega nuglaada la shaqeeya garab istaaga wax allaale iyo wixii aada aragtaana ku soo hagaajiya ciidamada midda kale isnaana waxaan rabaa inaan meeshaan fariin uga diro argagixisada ugus oo aan ku idhaahdo kolley casir way idinkugu filan tahay wixii aada jannaale kala kulanteen meelaha kaleo hadda aada ku sugan tihiinna ma laydinka xari doono haddii gobolka laydinka sufeeyo shabeellada hoose meelahaad kala joogtaan waa laydinkaga laydinkaga daba imaan doonaa waxaan marka leeyahay isu soo dhiiba ha laydin dhaqan celiyo dowladnimadu waxay tahay ha laydin baro ka soo laabta waxyaalaha aada ummadda ku haydaan dadku waa dadkiinnii dalku waa dalkiinnii waxaa idiin furan inaad soo noqotaan cafis weydiisataan madaxda qaranka laydin dhaqan celiyo qof walbaa hoba shaqadu awoodo la baro oo xirfadii ou awoodo la baro kii harqaan baranaya kii makaanig baranaya kii waxbarasho baranaya kii waxaa u furan fursad ay ku soo celceliyeen madaxda qaranku waxaan leeyahay haddii aadnan ka faa'iidaysan waktigu waa idinku gabawsi waxaadna ku tegi doontaan wakti aan laydinka yeeli doonin waa isu soo dhiibaynaa insha allah
waa tahay kaasi wuxuu ahaa xasan maxamed aadan diiwaan guddoomiye ku-xigeenka deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada qaybihiisii hore wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya waxay amare ka soo saartay ganacsatada lacagaha badan ka raadinaya agabyada muhiimku ah ka hortaga cudurka coronavirus iyadoona ku amartay in qiimo dhimis ay ku sameeyaan agabyadaasi axmed cilmi la taliyaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo goordhoweed khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna cabdirashiid nuur ibraahin ayaa marka hore faahfaahin ka bixinaya shir jaraa-id oo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku saabsanaa
bismillahi raxmaan raxiim cabdirashiid iyo bahda reedi muqdisho dhammaantiin waa mahadsantihiin dhammaantiin waa mahadsantihiin marka xigta waxaan rabaa inaan maaragtay idinla wadaago go-aanka maanta wasaaradda kasoo baxay wasiirku uu maaragtay ku dhawaaqay runtii wuxuu daba socday arrimaha la xiriiro cudurkan dilaaga ah ee covid loo yaqaano nineteen iyo saameynta uu ku leeyahay maaragtay ganacsiga iyo ganacsatada iyo dadweynaha ama shacabka soomaaliyeed ayuu ku saabsanaa sida aan ka warqabnana waxaa jira waxyaabo maaragtay markii epidemic ama maaragtay cudurro faafa ama masiibooyin ama waxyaaba la xiriira markay dhacaan marmarka qaarkood waxaa dhacda ganacsatadu inay xoogaa isku daydo in maaragtay laga faa'iidaysto oo ummadii maaragtay sicir bara lagu sameeyo ama maaragtay waxyaabihii looga hortegi lahaa in arrimahaas iyaga ah in xoogaa dad ay faa'iido ka raadiyaan laakiin waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso aan ku ammaano ganacsatada soomaaliyeed sida ay mar walba u garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed ilaa iyo burburkii dowladdii ilaa iyo hadda iyo masiibooyin kastoo dhaca iyo duruufo kastoo yimaado inay ummadda la garab taagan yihiin taageero iyo hiil iyo hooba runtii waa lagu ammaanaa marka adigu baryahan marka suuqyada waxaa ka jira waxoogaa yaryar oo maaragtay sicir barar uu iska yimid oo la xiriira for example baalada gacmaha lagu dhaqanayay ama la marsanayo alcoholka iyo jermiska lagu dilayay iyo maxaan ku idhahdaa saabuunta iyo waxyaabahaas la xiriiro xoogaa marka duul xukuumadda iyo wasaaradda ganacsiga maanta waxyaabaha ay ka hadashay waxay ahayd kow inuusan dhicin tanig waxa loo yaqaano ama maaragtay walwal ka yimaada inay dhacdo maaragtay cunto la-aan ama maxaan ku idhahdaa shortage uu yimaado gaab uu yimaado taas waa mid midda labaad in maaragtay la ilaaliyo loona naxariisto loona naxo consumerska ama maaragtay dadweynaha ama dadka maaragtay wax iibsanayo ganacsigooda iyo loo turo isla mar ahaantaasna ganacsatada lagu gubaabiyo inay qayb ka qaataan ka hortaga cudurkan oo dhammaan dowlad iyo shacab iyo ganacsato iyo cid walba soomaali ah inay maaragtay hal meel looga soo wada jeesto loo wada guntado islamarkaasna laga wada shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa loona fududeeyo danyarta iyo dadka maaragtay aadka u liita oo aanan awoodin inay maanta macnaha waxyaabahaas looga hortaga ay iibsadaan ama dhaqaalo u haystaan midda kale in laga warqabo saameynta uu adduunka ku yeeshay iyo maaragtay duruufaha jira loona hogaansamo awaamirta iyo iyo maaragtay wasaaradda caafimaadka directionska ay bixiso waaya axmed cilmi waxaad sheegtay in wasaaraddu ganacsatadu ay u dhimriyaan dadka soomaaliyeed bal markaan fiirino waxyaabaha muhiimka ah ee looga hortagayo cudurkaasi coronaviruska ama jermiska wasaaraddu maxay go-aamisay in baaqaasi intaanan ahayn wax kaloo dhaafsiisan oo ay la wadaagtay ganacsatadu dhimrintu ay noqoto mid muhiim oo ah dadku maxay tahay
runtii horta arrintu waa arrin hadda curdun ah oo dowladdu markii ay go-aanka ka soo saartay bishii lix iyo tobankeedii oo ugu horreeyey oo dhaqdhaqaaqyadii lagu joojinayay iyo dadaalada dheeraadka ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka adduunka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo dhammaan dadka ku howlanaya adduunka oo dhan oo ka warqaba maaragtay arrintan iyo saameynta ay ku leedahay dhammaan dhaqdhaqaaqyada bulshada ganacsiga isku soo maxaan ku idhahday iyo qaabkii maaragtay dadku ay isku dhexgeli lahaayeen waxyaabaas dhan saameyn ku lah marka ugu horeyso waxaan ka shaqeynaynaa maaragtay wasaaraddu ay ka shaqeynayso waxay tahay marka in laga warqabo horta wacyigelin wacyigelintaas kadib haddana dhammaan iyadoo loo wada dhan yahay sidii looga wada hortegi lahaa haddana laga wada arrinsado islamarkaasna looga wada guntado meelna looga soo wada jeesto wakti cayiman marka ma qabsateen oo wacyigelintaasi ama dadka waxyaabahaasi hadday dhacaan looga soo horjeesto
maya wakti cayiman ma jiro iyo wakti la qabtay hadda ma jiro laakiin uun dadaaladeeda iyo diyaar garowgeeda iyo in uun meel looga soo wada jeesto muhiimaddu waa intaas waktigana hadda asagaa ku wado oo maaragtay had iyo jeer xukuumadda il gaar ay ku haysaa sida idaacadaha iyo meel walbaan ka maqlayno madaxweynuhu noogu horeeyo prime ministerka ku-xigoo dhammaan hay-adaha dowladda ay qaraari uga soo wada saareen macnaha in horta bal mujtamacii laga wada warqabo marka labaad meel looga soo wada jeesta haddana sidii looga hortegi lahaa ama loo yareyn lahaa maaragtay faafitaanka cudurkaas iyo saameynta uu ku yeelan karo dadkii iyo mar walba in laga warqabo oo laysla socdo maaragtay dhammaan wacyigelintaas la wada faafiyo layswada gaarsiiyo cudurka sida laga sheegaba wasaaradda caafimaadka iyo ay noo wada sheegaanbo dhinacna wuu ka saalan yahay oo faafidiisa iyo wixiisa waa la- wax la xakameyn karo ama la ilaalin karo waaye haddana dhinaca kalena maaragtay haddii uu faafo oo aanan taxadir dheeraada la muujin oo aanan maaragtay awaamirta wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ay da- isbixinayaan aanan la raacin iyada nafteedu waxay keeni kartaa dhibaatooyin kale keeni kartaa marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay tahay in laga warwar qabo waa wacyigelinta iyo dadku inay ku baraarugsanaadaan iyo ganacsatadu inay ku baraarugsanaato qof walba oo soomaali ahna macnaha inuu kaalintiisa ka qaato sidii lagu xakameyn lahaa in cudurkaas ah, asaga ah isla markaasna qof kastoo isku daya inuu isaguna maaragtay ka faa'iidaysto ama fursad ka dhigto hadda waa wax qof walba saameynaya adiga naftaada isku dayaysid inaad maaragtay in arrinta kula hiidsatid ayay ku saameyn kartaa ay saameyn kugu yeelan kartaa marka in dhammaan loo laga warwar qabo loo wada hogaansamo maaragtay awaamirta ay na siinayaan in ah, in dadka ku howlan ama gacanta ku hayo in- in sidii loo xakameyn lahaa ama looga hortegi lahaa faafintaas ganacsataduna macnaha inay ku baraarugsanaato inay ka warqabto shacabka sidii lagu yaqiinay inay maaragtay u hogaansanto sidii looga hortegi lahaa ama maaragtay ha noqoto baaritaanada la sameynaya ama ha Waayo.
noqoto eh, taakuleynta iyo iyo maaragtay taageerada ay ka geysanayaan lugaha loogu talagalay marka intaas ayaad un maaragtay maanta waxaa la sameeyey.
waata axmed cilmi wasaaraddii ganacsiga ma ka warhaysaa suuqyada muqdisho xilligan waxa ka socdo baaqiina marka la fiiriyo iyo waxyaabaha sida ay qaali u yihiin in ay yihiin go-aan soo daahay oo xilligii la rabay uusan soo gaarin ganacsatadu soo uma muuqdo
maya runtii uu soo dahay lama dhihi karo maxaa yeelay een, cudurkan annaga hadda kaysku ugu horreeyey waqtiga la helay waxay laba maalmood saddex maalmood ka hore ahayd een, xukuumaddu isla markiiba baaqi ay kasoo saartay shalow ku ekaaya dhaqdhaqaaqyadii la joojinayo waxyaabaha hadda aan arkayno ama ganacsatada ama een, meelaha rugaha lagu ganacsado qaarkood aan ka arkayno waxay tahay inuu pricekii ama qiimihii inay kor usii socdaan waa waan aragnay waana ka warqabnaa oo waan la soconaa qiimaha suuqa ka socdo een, ah, dadkana macnaha wacyigelintan qeyb waxay ka tahay sidii dadka idan xitaa maaragtay ganacsatada naftooda ay ugu baraarugi lahaayeen inay kaalintooda ka qaataan Een, wayna ka qaateen run ahaantii oo dhowr kulan oo ganacsatadu ay qabteen ay si gaargaar u qabteen way jireen dhowr kulan ay la yeesheen maaragtay wasaaradda caafimaadka naftooda ay leeyihiin maaragtay maxaan ka geysan karnaa way jireen marka sax waaye oo adduunkao dhan ay maaragtay ay saameysaa waxana waa wax caayo supplieskii ama maaragtay waxyaabihii la isticmaala hadduu isticmaalkoodii bato qiimuhu kor inuu kaco way dhacdaa marka in uun laga looga feejignaado een haddii ay arrintan sii noqoto maaragtay arrin een dhib keento ama maaragtay dadka ay kasii maca isku dayaan inay ka macaashaan iyo waxyaabahaasna hadda qof walba inuu ka warqabo waxa aad isku dayaysa inaad ka macaashid adiga naftaaday dhibaato kugu geysan kartaa marka wacyigelinta hadda muhiim ah kadibna wixii maaragtay laga qaadan lahaa action ah ama tilaab oo laga qaadi lahaa iyaduna de waa arrin u taallo maaragtay xukuumadda iyo dowladda u taal oo maaragtay mar walbo in loo turo shacabka laga fiirsado maaragtay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha dhibka ku ah in shacabka magaalada muqdisho keliya waxaan ka warqabnaa inta in ku dhawaad laba milyan oo maaragtay in barakacyaal inay degan yihiin waxyaabaha laga hadlayo qiimaha laga hadlayana inaysan awoodin Way.
marka waxaasoo dhan waa laga warwar qabaa qiimaha waa lala socdaa isha lagu hayaa oo maaragtay wasaaradda ganacsigu aaday uga warqabtaa in qiimaha iyo maaragtay maciishada suuqa ka socoto waayo dadka dhaqaalaha dhinaca qaarkood ee nindheeya suuqyada muqdisho waxa ay leeyihiin dunida marka la fiiriyo wadamada uu saameeyo cudurkan iyo soomaaliya oo halkiis laga helay n waxyaabaha ka hortaga qiimaha la kala siisto n muqdisho iyo dunida in aad u n muqdisho uu qaali u yahay hadda baalka golofiska ama looga hortago waxaa muqdisho lagu kala iibsanayaa lacag dhan soddon dollar baasha gacmaha la marsado waxay maraysaa hal dollar iyo bar iyo afar dollar la gadaya hadda waxay muqdisho maraysaa labaatan iyo shan kow iyo labaatan dollar ilaa iyo soddon marka dunida marka loo fiiriyo kiska siduu u saameeyey iyo sida n loogaga faa'iideysan bulshadooda n ganacsiga iyo soomaaliya xilligan oo aanan si weyn arrintan us- u saameyn haddana in xilligaasi la kala iibsado soo ma ahan in ganacsatada fursad weyn ay u arkeen
waa fursad horta way u arkayaan oo maaragtay een, een, way isku dayaan macnaha in laga faa- dad isku daya in laga faaidaysto way jiraan laakiin waxaa xusid mudan ganacsatada soomaaliyeed ayagoo mar walba macaash raadis ah mar walba inay u turaan shacabka garab ta- garab istaagan yihiin shacabkooda macnaha taas horta in hoos laga xariiqo waa fiican tahay haddii la helo ama halkays ama meel maaragtay qiimaha in kor looga qaaday oo qofka uu is yidhi xoogaa ama ogaansho la-aan ha ka ahaato ama wixii maaragtay uu ku baraarugo degdeg ugu yimid ha ahaato is yidhi wareedha armaad meeshaan wax yaroo faa'iido yar ka heshaa inuu is yidhi ha noqoto laakiin run ahaantii ganacsatada soomaaliyeed waa ku ammaanan yihiin waana maaragtay allah subxaana watacaalaana ajri xasanaad ka siinayo ummad muslimana waa nahay oo macaashka xitaa laga raadiyo waxyaabaha qaarkood xitaa waa laga warwar qabaa iyo maaragtay diinta iyo maaragtay xaggeedana in dhibaatada ay leedahay marka taasoo dhan annagoo fiirinayno wixii hadda laba maalmood camal ay socotay laba siyaaboodna waa lagu maaragtay maa- maareyn karaa arrintan oo special marka laga fiiriyo dhanka in- in ganacsiga marka laga fiiriyo waa midoo macnaha wacyigelin badan oo dadkii ganacsatada ahaa iyo dadkii maaragtay faa'iidadoonka ahaa iyo in maaragta horta wacyigelin ay helaan fahmaana ama ogaadaana macnaha dhibaatada ay leedahay arrintan iyo saameynta uu shaksiga naftiisa uu ku yeelan karo iyo qoyskiisa iyo maaragtay cid walba oo maaragtay in arrintan aanan fursadaas u helin inay wixii looga hortegi lahaa ama agabyadii looga hortegi lahaa inay helaan saameynta ay ku yeelan karto marka wacyigelintu oo ah midda koowaad midda labaad oo iyadana ah in qiimihii iyo maaragtay maciishadii magaalada ka socotay ama dalka ka socday iyaga naftooda dowladdu ay il gaara kusii hayso oo hadda tilaabadii ku habboon laga qaada iyadana waa waa arrin iyadana howsheeda lagu jiro lagana warqabo ishana lagu haayo waa tilaabooyinkii ku habboonna macnaha dowladdu waktigeeda ay- ay ka qaadi doontaa haddii ilaahay ka raali noqdo Een, tan kale in layska warwar qabo marka haddana oo iyadoo si wada jir ah wixii laga qaban lahaa wixii laga fali lahaa idan xitaa marmarka qaarkood ay dowladda iyo ganacsatadii iyo shacabkii iyo dhammaan laga warwar laga wada qeyb qaato arrimaha iskaa wax u qabso xitaa lagu sameeyo ama i d tska inta in la qaado alaab la qaado loo geeyo loo qeybiyo la yidhaahdo maaragtay hala sameeyo wacyigelinta in- in wasaaradda caafimaadkeenuna runtii shaqo fiican ay ka wadaa oo maaragtay qaabkii dad gacmaha iskaga dhaqi lahaayeen in loo ilaalin lahaa maaragtay hygieneka loo ilaalin lahaa ama nadaafada loo ilaalin lahaa dadku ay iskaga ilaalin lahayn sidii ay jermiska iyo iskugu gudbin lahayn runtii shaqooyin badanaa isgarab socda qiimuhuna ama maaragtay een, ka warqabka qiimahana waa qeyb ka mid ah dhaqdhaqaaqyada socda wasaaradda ganacsiguna si dhow ayay isha ugu haysaa wixii markaas ku habboonna tilaabta ku habboon iyo waktigeedana waa qaadaysa haddii ilaahay ka raali noqdo waayo ugu dambeyntii een, waxay dowladda federaalka soomaaliya go-aan ay ka soo saartay dhinaca duulimaadka dadka qaarkood een, waxa ay qabaan qoysaska qaarkood walwal ah in raashinka een, dhinaca badda yimaada ama gaadiidka badda in ay hakad ku yimaadaan een, qaarkood qoysaska waxay soo adeeganayaan bilooyin si aan uga wal wal eh, ay uga gaashaantaan walwal dhinaca ah in raashinka la waayo bal wasaaraddii ganacsiga ayaa tihiin maxaad u xaqiijinaysaan dadku caawa kaa dhegaysanayo radio muqdisho iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed
Een, runtii arrintaas waa arrin walwal weyn een, adduunka oo dhan ku hayso annaguna hadda wax maaragtay alarming ah oo la leeyahay waxaa ka jiro een, gaab ayaa ka jiro dhanka raashinkii iyo wixii maaragtay maciishadihii hadda ma qabno mana noo muuqato laakiin waa wax iyadana aan il maaragtay gaara ku fiirinayno oo aan si dhow uga maaragtay looga warwar qabo loona ilaalinayo ishana loogu hayo een adduunkan hadda waxaan wax dhacay oo adduunkii oo dhan maaragtay hadda wada saameeyo waaye oo maxaan ku idhahdaay een, dhammaan een, ah, laga wada warqabo sida aad ka warqabtidna hadda markii xakameynta la saaray diyaaradaha iyo markii la saaray isku socodka wadamada qaarkood iyo wadamada adduunkaba markii xak- xakameynta la saaray xukuumadda hadalkeeda haddaad dib u fiirisid waxaa ku jirtay in la yidhi maaragtay waxyaabaha daruuriga ah so wixii marka haddii ay daruuri noqotay timaado nin shortagekaasi uu yimaado weli waxaa jira maaragtay fursad nin looga hortegi karo ama maaragtay la qaadi karo oo hadba sidii maaragtay lagu fududeyn lahaa arrimahaas iyaga ah way jirtaa oo waa waa kolley nin qorshahaas isaguna nin waa laga warwar qabaa wasaaradda ganacsiguna sidan kuu sheegaba il gaar ay ku fiirinaysaa dhammaan si alaala sidii looga hortegi karo wax alaala wixii lagu fududeyn karo maaragtay fursadaha ay een, ummadda loogu looga hortegi karo arrimahaas iyaga ah ha noqoto dhankii maaragtay supplieskii ama raashinkii ama badeecooyinka ama wixii loo baahnaa ama ha noqoto dhankii kale iyadana qiimeyntii iyo qiimihii iyo wixii la xiriiraya ha noqoto intaasoo dhanba si gaara ayay wasaaradda ganacsigu isha ugu haysaa isla mar ahaantaasna tilaabtii ku habboon waktigeeda ku habboon ay ka qaadi doontaa haddii ilaahay ka raali noqdo la jabo haddii aad tee adigu nala jeceshahay birta jalam jalam laba lagugu soo jabinaya ila jabo haddii aad tee adigu nala
tahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa la taliyaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayey amaro wasaaradda ganacsiga ay ka soo saartay ka hortaga cudurka coronavirus iyo agabkiyada muhiimka u ah markaana galmudug wasaaradda wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug ayaa diyaarisay howlwadeeno caafimaad kuwaas oo ka hortegay kuwaas oo xaduudaha itoobiya ay la wadaagto soomaaliya ee dhaca gobolada galmudug la geynayo howlwadeenadaas iyo waxay loo geynayo ayaa wax ka weydiinay doctor cabdiweli axmed maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug
bismi illahi raxmaan raxiim radio muqdisho aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin shaqada adag ee aad uhaysaan ummadda iyo wacyigelinta aad ka qayb qaadanaysaan iyo sida aad u garab taagan tihiin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba dhab ahaantii iyadoo laga duulayo culeysyada jira iyo waktiga lagu jiro iyo kayska laga helay muxuu ahaayey soomaaliya iyo guud ahaan dee adduunka culeyska ku hayay cudurkaani coronavirus ayaa muxuu ahaaye dowlad goboleedka galmudug shaqo ay wasaaradda caafimaadka galmudug ay hormuud ka tahay oo ah u diyaargarowga iyo wadatashi ku saabsan in loo diyaargaroobo oo muxuu ahaay wacyigelintii la bilaabo oo guddiyo la sameeyo shaqo adag la qabto isbuucyada soo socda iyo maalmaha soo socda ayaa maanta shir weyn wasaaradda caafimaadku ay soo qaban qaadisay oo isugu imaadeen dhammaan hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka galmudug wasaaradda caafimaadka muxuuaha saraakiisheeda kala duwan sidoo kale muxuu ahaaye wasaaradaha kale ee galmudug oo aan ku marti qaadnay sidoo kale oo ilaa heer agaasimo guud ay imaadeen iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo dad aad oo culus oo mas-uuliyiin sare ah ayaa nagala soo qayb galay messajkaas iyo fariintaasna nala qaaday marka shirku arrintaas ayuu ku saabsanaa ka wasaaradda caafimaad ahaan shaqaalihiinu ma u diyaarsan yahay cudurkan ka hortagiisa
shaqaaleheennu shaqaalo tababaran ayaa noo jooga oo muxuu ahay muqdisho lagu soo tababaray loona soo tababaray coronavirus muxuu ahaa iyaguna waxay samaynayaan haddii ha layidhahdo maamul goboleedka kusoo laabteen ushareega kusoo laabteen waxay tababari doonaan shaqaalihii kale oo aan u diyaarinay oo iyagana muxuu ahaaye degmooyinka dhan loo tababarayo tababarkiaan hadda gelayna haddii al yidhaahdo si loogu diyaar garoobo oo loo geeyo aeroboorada lix aeroboor oo muxuu aha laga soo degay galmudug iyo meelaha boordarada meelihii markaas la awoodo iyo sidoo kale in loo diyaariyo xarumaha caafimaadka meel arrimaha kula shaqeynanaya wasaaradda caafimaadka federaalka in icu icu dadka lagu haayo iyo meelo muxuu aha dadka lagu kergereeyo loo diyaariyo isolationadiiaan hadda ka shaqeynaynaa meelihii lagu karantiinila dadka haddii laga shakiyaan aan muxuu aha aan hadda diyaargarowgeeda ku jirnaa marka shaqaaluhu waa diyaarsan yihiin caawin iyo taageero badan weli u baahan yihiin oo u jiraa etoobiya waxa ay ka mid tahay wadamada cudurkan laga helay xaduudna la wadaagto deegaanada maamulka galmudug dadka kasoo gelaya xaduudaha maxaa u diyaariseen dadka go-aanka dowladda ay qaadatay wasaaradda caafimaadkana ay hormuud ka noqon doonto dee saraakiisha iyo booliska iyo intaasna laga wada shaqeyn doonaa waxa weeye meelaha xuduudka boodarka oo muxuu ahaaye dadku ay kasoo galaan galmudug oo xuduudda etoobiya kala leenahay in la geeyo saraakiil oo muxuu ahay booliskii in la geeyo lana geeyo sidoo kale saraakiil caafimaad oo dadka jeegareeya markay soo gelayaan isla meeshooda muxuu ahaa isoleyskii iyo karantiilkii wixii loogu talagalo ugu sameeya arrintaasa ka mid aheyd maanta waxyaalaha laga tashanaya la diyaarinayo
goobo ma u diyaariseen dadka lagu karantiilo laga shakiyo
hadda diyaar garowgeedii la wadaa muxuu ahaayey su-aadiskii la wadaa marka saddexda beri afarta beri oo soo soo aadan haddii ala yidhaha waxaa dhammaystirayaa meelihii dadka lagu hayn lahaa haddii ala yidhahdo dowladdu waxa ay dhowaan ku dhawaaqday in goobaha isugu imaado waxbarashada sidoo kaleeto duulimaadyada caalamiga la joojiyo galmudug awaamirtaas sidee uga dhaqan galeen
galmudug muxuu ahaay awaamirtaas inta badan awaamirta dalka laga soo lagu soo rogay dee qeyb ayay ka yihiin galmudugna waa dowladka dowlad goboleed kamid a federaalka keliya uun iskuuladii iyo in la fasaxo oo muxuu ahaayey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu amar soo saaray aan sugeyna marka madaxweynahan la ballansanahay inaan eh, ka wasaaradda caafimaad ahaan iyo wasaaradda waxbarashada inaan ku tala bixino in muxuu ahaayey eh, dee amarkii kor ka soo fulay in maamulkan uu ka fulo marka haddii aan la yidhaahdo eh, amarku si guud waa u fulay oo si guud eh, waa u fulay laakiin adiga keliya iskuullada in in amarka ugu dambeeya la siiyo una dhiman waa tahay fariintaada ugu dambaysa ee bulshada galmudug u dirayso maxay tahay
Eh, fariintayda ugu dambaysa aan bulshada galmudug u diraayo waxa waaye eh, eh, in muxuu ahaaye dadka galmudug oo marka hore ay ku kalsoonaadaan ilaahay ayna muxuu ahay ogaadaan wax oo muxuu ahay soo garab maray qadarta ilaahay inaysan imaanayn laakiinna loo kaga baahan yahay inaan taxadar sameyno inaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ku shaqada leh arrintaas aan garab istaagno Eh, in la ilaaliyo qofka muxuu ahaay nadaafadiisa shaksiyadeed gacmo mayrkii iyo muxuu ahaay indhihiisa iyo afkiisa iyo sankiisa inuusan gacmaha ku taaban gacmaha mar walba saabuun isaga mayro iyo biyo Eh, muxuu ahaayey haddii uu muxuu ahaayey qandho iyo qufac iyo waxyaalo eh, calaamadaha noocaas ale oo ku cusub u arko ou muxuu ahaayey la hadlo shaqaalaha caafimaadka Eh, waxaa jira call center oo dowladda federaalka wasaaradda caafimaadka ay samaysay oo afar afar sagaal ah oo hormuud ah Eh, numberkaas inay wacaan qofkii iskaga shakiya eh, calaamadaha muxuu ahaayey qufac qaleylka iyo neefkoodibka iyo qandho iyo madax xanuun iyo daal iyo waxyaalaha noocaas qofkii isku arka in uu la xiriiro numberkaas ama xarumaha caafimaadka uu la soo xiriiriyo sha- eh, eh, saraakiisha caafimaadka
waa tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa doctor cabdiweli axmed maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug oo faahfaahin ka bixinayay ci- howlwadeeno caafimaad oo ay geeyeen xaduudda soomaaliya iyo etoobiya ee dhacda go- deegaanada maamulka galmudug isla wararka galmudug ayaynu ku jirnay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta koob iyo labaatanaad ayaa howlgallo lagu baacsanayo kooxda nabadiidka ee al-shabaab ka wada deegaano hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ammaanduulaha guutada shan iyo tobanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybtooda koob iyo labaatanaad xirsi cali quuri ayaa goordhoweed qadka teleefoonka iigu warramay waxa uuna faahfaahin ka bixiyey howlgallada ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada ceelbuur
bismillahi raxmaan iraxiim marka hore waan idin salaamahayaa eh, raadiyo muqdisho iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee dhegaysanahaya eh, baryahan eh, shantii maalmood ugu dambeysay waxaan howlgal ka wadnay eh, deegaanada hoos yimaada eh, degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud inaan tagno eh, deegaanka la yidhaahdo kusur iyo gudruwa iyo meesha la yidhaahdo habaasweyn Eh, dhammaan deegaanadaas oo dhan baan eh, hoosta aan tagnay waana deegaano eh, nabadiidka eh, khawaarijta al-shabaab ay keenkeeni jireen dad aan eh, aan macano badnayn oo shan lix qofood ay u joogjoogeen oo ay dadka shacabka ahi ku dhibaataysan jireen waxaan u samaynay inaan dadka shacabka ahaa wacyigelino oo deegaanada aan eh, muddo joogno oo aan xataa eh, ka samayno eh, in ciidanku habeene iyo maalmo ay ka hoydaan si eh, dadka shakhsiyaadka aan tirada yar oo dadka dhibaataynayahi eh, shacabku uu eh, eh, uga nabad galaan waxaana run ahaantii eh, dad shacaba oo aada ugu baahan dowladnimada oo rab- diyaarna u ah in cadowga khawaarijta al-shabaab ay iska dulqaadaan ayaa meeshaasi ugu tagnay oo kusoo wacyigelinay oo baalkaaniya kula soo hadalnay marka howlgalku eh, wuxuu ahaa howlgal noocaas u qorshaysan in eh, baaqsiga aan sii wadno eh, khawaarijta eh, al-shabaab aan deegaanada uga xoreynayno waa tahay een, ciidamada qeybta koob iyo labaatanaad ee deegaanada ay tageen ee, maxay kala kulmeen Eh, deegaanadaasi ay tageen eh, ciidamada annagu waxaan deegaanadaas aan kala kulannay oo aan eh, ku aragna eh, dad shacaba oo niman eh, eh, ah, khawaarijtu aan tiro badnayn oo yar ayaa deegaanada yimaada Eh, ayagii baan baacsanay oo deegaanadii ka cayrinay waxaana kala kulannay shacab aada u dhibaataysan oo tabaalaysan oo muddo eh, tiro badan ay khawaarijtu meeshaasi ay ku haysay ayna eh, ku ca- ugu cagajuglaynayeen inay dhibaataynayaan haddii ay eh, dhibaatadooda ay sheegtaan dadkii shacabka ahaa waan waxaan baalkaan la yidhaahda eh, aan ku samayno inaan warbixintooda dhegaysano aan la tacaamulno eh, aan ugu talagalno in dadkaasi eh, xataa eh, deeqa la gaarsiiyo oo anagu ka ciidan ahaan xataa aan garab istaagno dadka shacabka ah meeshaas ku tabaalaysan oo muddadu ay meesha mugdiga ah ay ku jireen insha allah waxaana rajeynaynaa dhowaan inaan eh, howlgalkaasi aan sii wadno ilaa aan ka tagno eh, ceelbuur iyo deegmooyinka lamidka ee gacanta ka maqan eh, eh, oo gacanta cadowga ku jira waa tahay dhibaato badan ayay ku hayaan deegaanada hoostaga degmada ceelbuur kooxaha nabadiidka al-shabaab muxuu yahay qorshihiina ku aadan ka qayb ahaan inaad tagtaan goobahaas oo fadhiisimo aad ka samaystaan
aniga qorshaha number one waxaa noo ah inaan xoreyno deegaanada nabadiidka khawaarijtu ku dumaalaysanayaan oo dad aan tayo badnayn oo tirana tiranayo ay meeshaasi oo khawaarijihii ay ku dhumaalaysanayaan qorshaha noogu number one ka noo ah waxaa weeye inaan deegaanadaasi gacanta aan ku dhigno oo gacantanada ay soo galaan si shacabka dhibaataysan oo dhibaatada ay meeshaasi ku hayso ay u helaan nabad iyo barwaaqo iyo dowladnimo ay dadkaasi u helaan deegaanadaasi waxaan rabnaa aan ka xoreyno gacanta khawaarijta waa tahay qaybta koob iyo labaatanaad dhowaan waxa ay waday dadaallo lagu nabdaynayo beelaha ku dirira deegaanada gobol gobolada galmudug qorshahaas halka u maraya nabadeynta deegaanada galmudug oo dadka qabaailadaahi taasi waa ku guuleysanay boqolkiiba boqol bilihii u dambeeyey hal meel ah oo ay dhib ka dhacday ma jirto ilaa wadanka laga soo bilaabo balambal iyo xeraale iyo caabudwaaq iyo dhankaas xataa midowga hoosteeda la aado iyo tawfiiq iyo afar waaqa iyo la aado ool waxaan ka samaynay ciidamaan u samaynay dadka shacabka kala dhexgala haba yaraatee bilihii dambe waa ku guulaysanay wax dhaqdhaqaaqa waxaan ka mamnuucnay wax qori ah deegaanada dhammaan galmudug aan hubka dowladda ay wadata aan ahayn inay inuu ka shaqeeyo oo ay dadka shacabka ay wataan baan ka mamnuucnay dadka shacabka gacantooda ayaa ku sawahay qalab aan dowladdu wada cid aan ahayn haddii lagu qabto in dowladda gacanteeda ay la wareegayso dadkuna waa ay wada saxeen dhammaanna deegaanada galmudug maanta waa nabad rasmi ah oo aan haba yaraatee wax dhibihii aysan ka jirin wax keli a waxaa hartay deegaano aan tiro badnayn degmooyin yar oo dadka shacabka ay ku dhibaataysan yihiin khawaarijtu ay dhibaataysay iyagana insha allahu tacaala waa howlgalka iyo hadda shaqada aan ku jirnay kamid tahay inaan aan ka howlgalayno oo gacantanada ay isoo gelayso sidee u dhaqan galay marka awaamiirta hubka looga aruurinayo dadka shacabka dhaqankaasi wuu dhaqan galay boqolkiiba boqol wuu dhaqan galay dadka shacabka ah dadka shacabka deegaanka ku nool dad dhibaato ka soo daaray ayagaa nabad raba ayagaa waxay rabaan in ay helaan maanta kala dambayn iyo xal inay helaan ayagaa u baahan dhammaan dadka shacabka ahi ayagaa horboodahaya dowladnimada ayagaa wata ayagaa kugu soo farmuuqayo le hebel iyo shaksigaasa wuxuu wadaa shaksigaas dadka laga qabta ayagaa leh waa dad marka dowladnimada u baahan muddo jira dagaalo sokeeya iyo dhibaatooyin kasoo jiray waayna maantay u baahan yihiin in horumar iyo waxay rabaan inay kala shaqeeyaan annaguna ka ciidankii qaranka ahaan waxaan u taaganaha har iyo hamayd kii fidna wadaana inaan qabanno kii khayrka wadaana inaan ugu horseedno oo aan baalkan uu ku noolaado nabad iyo ganacsigiisa iyo barwaaqadiisa u wato dhowaan qaybta koob iyo labaatanaad waxaa lagu wareejiyey ciidamo ay horey uga talinayay deegaanka oo ahlu sunno qaybtii ugu dambeysay sidee loo maareeyey ciidamadaas
dhammaan ciidamadii ahlu sunna oo wadanka markii hore ka xoreeyey muddada dhowr iyo tobanka sana la dagaalamayey khawaarijta oo run ahaantii deegaanada intooda badan xoreeyey inta badan waa saraakiisha iyo ciidanka hadda hormuudka waa ciidanka qaranka kamid ah oo qaranka baalkan yidhaahdo ciidamadii la qarameeyey dhammaan howlgaladii wax uga jiraan shaqadii kuwadan ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad ciidamadii deegaanada laga soo qoray ciidankii horey u shaqaynayey iyo ciidankii halusunna waa isku hal ciidan isku hal talisa isku hal meel ka wada howlgalahaya waana dadka ugu horeeya ee ka qayb qaadanahaya halganka dib u xoreynta deegaanada dhammaan shacabka reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan u dirahayaa inay maantay kor u istaagaan cadowga waxaa la iskaga xoreyn karaa dowlad iyo ciidan iyo shacab isgarab taagan ciidanku markuu tilaab qaado shacabku hadduusan garab taagnayn oo uusan ka dabageynayn raashinada iyo cuntaha oo horey u socda uusan lahayn oo uusan dhaawaca wax ka qaadayn ciidanku horey uma dhaqaaqi karo run ahaantiina reer galmudug waxaan ku naqaanaa inay deegaanadooda ayagu shacabku ayagu ay khawaarijta iska xoreeyaan ayagu ay kaalkaan iyo hormuud ay ka yihiin dagaalka iyo iyo iyo horusocodka dib dalka looga xoreynayo ee khawaarijta waxaana aada u boorinahay hadda shacabka reer galmudug khaasatan inay maanta ka qayb qaataan oo ciidanka qaranka ay garab istaagaan qoraal loo soconahayaa shacabku ha garab istaago ciidankiisa
waa tahay dhegeystayaal-kaas wuxuu ahaa maanduulaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta koob iyo labaatanaad ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka waramayay howlgalla ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka sameynayaan duleedka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga horeysada markaana aynu eegno magaalada buulobardo ee gobolka hiiraan waxaa in dhawaalahanba ka socday howlgallo ciidamada xoog ciidamada ammaanka ee magaaladaasi ay ku baacsanayeen nabadiidka al-shabaab iyagoo uga xoreynaya tulooyinka hoos yimaada magaaladaasi taliyaha ciidamada booliska degmada buulobardo maxamed cali ayaa goordhaweyd cabdi maxamed cali aandhehe ayaa goordhaweyd to inoogu waramay qadka telefoonka waryaheena cabdirasaaq shiine ayaa weydiiyey bal kulan maanta isaga iyo maamulka degmada dhex maray
shahaadad mahadsantihiin soo dhawaada arrimahaas ahaayeen xaafadi oo shirkii amniga ee degmada burbursi awgeed sidaas buu ku saabsanaa kaas oo sharci ahaa maalmahan looga go' lahay si loo xaqiijiyo ama loo tarxaan bixiyo waxyaabaha buuqii jiray iyo barnaamijkii jiray baa kusoo gabalay maalmahan
waaya waxyaabaha amniga quseeya ee laysla soo hadal qaaday maxaa ka mid ahaa intuu kulanku socday
walahi walaalkay waa mahadsantaha waa og tahay degmada buuriburta inay go-doon tahay muddo dheer bay ahayd iyadoo go-doon ahayd waxay ku dhaqneed xaalada amniga ama ammaanka gacanta lagu hayo ay ahayd sidaas darteed markee iyadii baan oo sharciga ahayd hore u jirtay ibaan admaynay waxyaabaha hadda aan isku soo hadal qaadnane oo number one iyo number two iyo number three noogu jiraan waxay yihiin ama a iyo b iyo c noogu jiraan waxay yihiin habkii ammaankaas loo xaqiijin lahaa haddii uu yahay waxa gudaha ku jiro iyo ka dibadda oo tuulooyinka ku xeeran
waaya maadaama aad taha marka taliyihii booliiska degmada buulo barde ciidan kugu filan oo ammaanka degmada suga miyaad haysataa
walaalow haa inshallah haddii laha yidhaahdo ciidanka booliisku waa maalmahanba siaad ka warqabtaba dhow dacfadooda markii aan saldhiga booliiska meesha laga furay kadib iska soo dababaxday baa jirto insha allah wax igu dhamaystiran tahay ma jirto laakiin waxaan filaynaa ama aan leynahay waa tug
waaya ciidanka marka booliiska ee amniga magaalada sugaya gudaha magaalada miyay ku eg yihiin mise tuulooyin degmada hoos tago oo ay joogaan ayaa jira
wallaahi walkay amnigu gudaha dibadda yahay guud ahaan waxaan ahayd amniga guud waxaan hadda shirka u fadhin amaan ka sheegay haddii dibadu macnaha dibadda laga tuulooyinka hadda ay ka hereereysan sidaad ka warqabtaan in badan oo magaalada ku hereereysan bay nimankii dogaana hadda ku sugan yihiin xoogbale soo saareen sidaa darteed marka ciidanka xoogga dalka joogan degmada gurbe kaashanayna iyo kacaanayso ma joogo intuu dhacaysa labadaba anagu anagoo kaashanayna waxaan ka duulaynay dibadda iyo gudahada labadaba iyago isla socdo in si wadajira yidhaahdo aan gacan bira ugu qaban ka gudaha kan ciidamada ku siqaano tuulooyinka ku hareereysan laga fogeeya nimanka waaya tani laakiin waxaa jirta in magaaladu ay go-doonsan tahay oo dadkii amnigooda aabad sugayseen dhib ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab oo waxba degmada aysan u gudbaynin siday dadku wax u gaaraan oo magaaladan aada amnigeeda sugaysaan ay ku sugeen maadaama dee ay go-doonsan tahay
walaalkay degmadu waa go-doon waad og tahay way way wadooyinkii go-doon ka tahay nimankaanu ay maaragtay ka duumalaysanayaan sidaa darteed marka magaaladu waxay maadaamay go-doon tahay bulsha baa ku nool bulshada ku noolna intii gudaheeda ah ayaa aan amnigeeda muhiim tahay in la xaqiijiyo tuulooyinka ku xareereysan hadda kusoo saqeen laga dheereeyo ciidamada ay maaragtay ku saqaan ujeedka programka noocaas oo ahaa waay laakiin de waxaa la isweydiinayaa maadaama tay n hay-adihii amniga aad ka mid tahay oo oo buulabarda ku sugnaa mudday magaalada de iska go-doonsan tahay oo al-shabaab ay dhib badan isaga hayaan de waxa hortaagan maxay tahay in al-shabaab laga wareejiyo wadooyinka degmada gala
walaal waa aad umahadsan tahay arrintaas waa su-aal saxa insha allah haddii ilahay yidhahdana wa- waxaan qorshaynaynaa in waxaan filaynaa aysan sii socod doonin muddo dheer waqti kastaba ha noqoto laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in lasoo gabagabay doono wadooyinka xer waay is abaabul ma jiraa ciidankii moogta hadday helaan abaabul dhanka shacabka ah maadaama shacabkii waa dhiban yihiin ciidankiina dee inta awooddooda ah way samaynayaan is abaabul ma jira miya oo ku aadan shacabkii iyo ciidamadii sida dee kooxdan itaalka yar ee degmada een tuulooyinka ay ka joogaan looga saaro
haa way jirtaa. Een, arrimahaas waa ku guda jirnaa waxyaalaha guddiga fadhiga uu kamid ahaa oo maalmaha soo saaray uu kamid yahay maadaama dadkii kor ka yimaado ee amarku midna midna ka baqanin oo iska baxo haddana mid jiro Ee, asalkii gaarada lagu dhaxelaysan haddii dacawisleen ee, waa- waa xanuunka ku tahay Ee, maxay yihiin dacawisleyla dalka la gashato la gasho in faransiiso sidaan tamba geli lahayn guud ahaan barnaamijkii bandhiga wareysida oo halkan aad ka dhagaysanayseen intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa fahad cabdi geelle ayaa farsamaynayay anigoo cismaan maxamed aadanana halkan ayaan idinkala socodsiinayn intaynu ku kulmayno barnaamijkan barnaamij lamid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaana alla